iyadoo dhowaan bandow sagaalka fiidnimo oo ka bilaabanaya oo lagu xaqiijinaya ammaanka degmada goldogob lasoo rogay ayaa gebi ahaanba ka dhaqangalay degmada goldogob ee gobolka mudug maamulka degmada goldogob iyo saraakiisha ciidanka degmada ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlgallo labadii habeen ee lasoo dhaafay ay ka wadeen degmada goldogob ee gobolka mudug waxa ayna sheegeen in ay soo qabteen dad looga shakisan yahay tuugo dhalinta seexan waaga ah iyo saddex ruux oo gaari ku watay dhir qoyan oo ay soo jareen islamarkaasina lahayo ayaga iyo gaarigoodii sidoo kalena waxa ay ciidanku soo qabteen dhowr gaari oo lagu qabtay muraayadaha madow maxaabiistii la soo qabtay waa kuwa kan ayagoo saddex guruubah guruubkan waa ururka xaabada guruubkaas baaris baa ku socoto waa seexanwaa guruubka kale ayana baaris baa ku socoto waxaa lagu soo qabtay qaabna meel xadka ka baxsan qaabna xadka dhexdiisa laga soo qabtay marka ururkii oo dhan dhallinyaroodii waa dhammaystiran yihiin ciidankii soo qabtayna waa heegan haddana kiisaskoodii baa la baarayaa baaris kabacdi baa wixii ka soo baxa saxaafadda lala socodsiinaya baabuurta aad ku soo qabateen dhirta qoyan oo dhirtaasi waday ilaa iyo intee gaari bay dhan yihiin hadda hal gaari baanu haynaa kuwo badanna waanu tuhunsanna waa kula joogna imisaa bensolkana aad ku qabateen bensalka xabad baan haynaa kuwo badan baa magaalada dhan waa ku jira waana loo ugu horreeya weeye booliisku waa shaqaynayaa dad badan oo amniga khalkhalku ahna way qabteen waxaan rabnaa booliiska in lala shaqeeyo shaqaday dadka u hayaan la caawiyo tuugada darooyinka kaloo la sheegsheegayo waxaasoo dhan booliisku diyaar bay yihiin dhirtii baa la jaray inagoo abaar qabna ugu yaraan lix sanana aan roob helin oo haddana intii yar tahayda qoyaneyd la jaraya qofkii qof dila iyo qofka geedgeeya waa isku dembi waa qof nafgooya waayo nooluu goynaya noolaha noolaha dad baa ku noolaa dadkiina waa baabeen waxaan rabnaa qof allaaliya qofkii lasoo qabto oo dambilaa maxkamadda degmada in la mariyo darajada koowaad wixii xabsi mutaystaana ay xabsigooda galaan wixii mutaysto ganaaxna ganaaxooda la saaro